bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaynu howdidii kalenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen axada isniin ay soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha diseembar sanadka laba kun saddex labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan uu caawa kusoo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqonayo faahfaahinadii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa dadka deegaanka oo howlgallo ka wado deegaano ka tirsan gobollada dhaca bartamaha soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa howlgalladaas iyo halkay sida gaarka kaga soconayaan warbixinada kale aad caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono macalin dugsi qur-aan iyo dhakhtar la dhashay oo lagu dilay deegaan hoos taga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhacdadaas iyo siday u dhacdana caawa ayaanu warar iyo macluumaad ku aadan barnaamijkeena kusoo baahin doonaa sidoo kale waxaan idila wadaagi doonaa maxkamadda dastuuriga ee puntland oo laashay muddo kororsigii golaha wakiilada horey ay u sameysteen haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin iyo macluumaad ku aadan muranka iyo khilaafaadka la xidhiidha arrimaha doorashooyinka puntland oo aanu falanqeynidi kaga heno sidoo kale haddii rabbi laga helo waxyaabaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono hay-adda sodma oo gargaar ama shixnad gargaar ah u dirtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya warar ayaan idinkaga henaa madaxweynaha jubbaland iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka galmudugna waxa ay booqdeen halka laga dhisayo dekedda magaalada hobyo oo xalay munaasabadda xarigjarkeeda lagu qabtay isla degmadaasi caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordhay intaan wareegga wararka ku guda jirna ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan waa farsamadii cabdiwaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fmkaas way naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale famku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qeybaa ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa inagoo ku bilaabi doono wararka la xidhiidha arrimaha xaaladda doorashooyinka puntland iyo khilaafaadka siyaasiga ah ee ka taagan ee doorashooyinka maamulkaasi puntland saacadihii lasoo dhaafay sidii aad ku dhageysateen wararkeena iyo barnaamijyadeena horeba maamulka puntland ee soomaaliya waxaa ka taagnaa muran la xiriira arrimaha dhinaca doorashooyinka halkaasi oo ay isku hayeen dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda waxaana muranka doorashooyinka puntland ka dhashay ee sababtay in xukuumadda ama madaxtooyaduba iyo golaha wakiilada puntland hoggaankoodu ay isku khilaafaan nooca doorasho ee ka dhaceyso puntland haddii waa haddii loo noqonayo nidaamkii hore ee lixda iyo lixdanka xildhibaan ee golaha wakiilada puntland ee wax dooranayay iyo xildhibaanada hadda jooga ee puntland haddii ay dooranayaan marka la eego ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi puntland arrintaasi oo dooda uga adag ee taagan ay ahayd ayaa haddana waxaa arrinkan soo faragelisay maxkamadda dastuuriga ee puntland maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland ayaa iyaduna waray soo saartay maanta waxay kaga hadashay arrimaha khilaafaadka ka taagan doorashooyinka puntland iyada oo bayaan rasmi ah ka soo saartay maxkamadda dastuuriga waa maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland ayaa bayaankan ay maanta soo saartay waxay ku laashay muddo kororsigii golaha wakiilada halka sane ay sameysteen oo golaha wakiilada maamulka puntland eh maxkamadda ayaa gebi ahaan ballaashay go-aanka baarlamaanka ay ku ansixiyeen muddo kororsigaasi halka sane ah go-aankan oo rasmi ah uu kasoo baxay maxkamadda dastuuriga ee puntland ayaana lagu laalay muddo kororsigaasi ay sameysteen golaha wakiilada sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan maxkamadda maxkamaddu ma kala dirin baarlamaanka balse waxa ay go-aamisay in si toosa loo aado doorashada baarlamaanka iyo midda madaxtooyada xukuumadda puntland ayaa sabtidii shalay waxa ay u gudbisay qoraal ay ku caddeynayso in maxkamadda go-aan sharcixa ka soo saarto tallaabooyinka uu baarlamaan ku sameystay ama uu ku samaystaan iraadii muddo kororsiga warkan qoraalka ah ee lagu sifeeyey asbaabaha maxkamaddu go-aanku ay kaga gaadhay ee arrimaha murugsan ee doorashooyinka puntland waxaa lagu yidhi maxkamadda dastuuriga ee puntland markay aragtay dacwadda xafiiska garyaqaanka guud ee dowlad goboleedka puntland u soo gudbiya taasi oo dulucdeedu ahayd ee in markaasi la baabi'iyo go-aanada golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ay sam- ay ku sameysteen muddo kororsiga halka sana ah markay aragtay qodobka dastuur waa qodobada dastuurka ee puntland ee kale ah qodobka boqol iyo sideedaad farqadiisa koowaad iyo lixaad iyo qodobka lixdanaad farqadiisa saddexaad markay aragtay go-aanka golaha wakiilada kala fadhiga konton iyo saddexaad fadhigiisa labiyo tobanaad ee todobadii bisha labiyo tobanaad laba kun saddex iyo labaatankii kaasoo nuxurkiisu ahaa in golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland ee hadda jira muddaxileedkooduna yahay kow iyo soddonka bisha labiyo tobanaad laba kun saddex iyo labaatan dib loo dhigo doorashada muddada laba iyo toban bilood muddo ah in dib loo dhigo markay aragtay qodobka shan iyo sagaashanaad farqadiisa koowaad ee dastuurka puntland kaasi oo tilmaamaya awoodda maxkamadda dastuuriga ahi ay u leedahay in ay buriso xeer hoosaad wareegto iyo weliba amaro maamul gebi ahaanba ama qayb ahaanba sabab la xiriirta inuu dastuurku khilaafsan yahay markay aragtay qodobka sagaashan iyo lixaad farqadiisa koowaad ee dastuurka puntland kaasi oo qeexaya in maxkamadda dastuuriga ee go-aan ay kusoo ay ku gaarto aqlabiyad codhi cod haldhiiri ah markay aragtay in go-aanka golaha wakiiladu uu khilaafsan yahay dastuurka dowlad goboleedka puntland qodobka lixdanaad farqadiisa saddexaad markay garwaaqsatay dhibaatada ka dhalan karta muddo kordhin loo sameeyo golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland maxkamaddu sababahaasi kor ku xusan oo idil marka ay aragtay waxay soo saartay baa layidhi go-aankan kow maxkamaddu waxa ay burisay go-aankii golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland fadhigii konton iyo saddexaad fadhigiisa labiyo tobanaad ee toddobadii bisha labiyo tobanaad laba kun saddex iyo labaatan maadaama uu si cad uga hor imaanayo qodobada dastuurka ee sare ku xusan islamarkaasina uusan lahayn macno sharci oo uu cuskanayo ayaa lagu yidhi sidoo kale qodobka labaad waxaa layidhi mudaxileedka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland waxay ku eg tahay kow iyo soddonka bisha labiyo tobanaad laba kun saddex iyo labaatan siduu waafaqsan qodobka lixa- lixdanaad ee dastuurka puntland farqadiisa saddexaad ee dastuurka dowlad goboleedkaasi go-aankan ayaa waxaa saxiixay garsoorayaasha maxkamadda dastuuriga ee puntland oo markaasi ay u dhammaayeen si kastaba ha noqotee arrintan ayaa waxay ku soo-aadeysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey si weyn la isugu maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka puntland islamarkaasina ay isku hayeen dhinacyo kala duwan oo kale ah xukuumadda iyo dhinacyada mucaaradka sidoo kaleetana baarlamaanka iyo weliba dhinaca kaleeto madaxtooyaduna ay isku khilaafeen nooca doorasho ay ka dhaceysa puntland baarlamaanka ayaa ku adkeysanayay muddo sanad dheer ah inay sameystaan labayo toban bilood kadibna loo dhigo doorashadooda oo hanaan qof iyo cod ay ku yimaadaan golaha wakiilada puntland halka madaxtooyaduna ay iclaamisay in nidaam ay odayaasha dhaqanku wax soo doortaan in loo noqdo sidii lagu doortay nidaamka hadda ka jira puntland arrimahaas oo idil ayaa si weyn laisugu maandhaafsanaa iyadoo maxkamadda dastuuriga ee puntland go-aankan ama qaraarkan ay kasoo saartay weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan sidii aad maqlayseenba ee, khilaafaadkaasi ayaa ka taagan arrimaha doorashooyinka puntland iyada oo sidaan hordhacaba ku sheegnay golaha wakiilada puntland ee muddadii labiyo tobanka bilood ee dheeriga ah oo ay meel marsadeen iyagoo raacaya qaraarkii kasoo baxay isimada dhaqanka ee s c qaatuma maanta ay laashay maxkamadda dastuuriga ee puntland sidoo kale dood ayaa taagan taasi oo loo xidhiidha sida laga yeelayo xildhibaanada laga soo doorto deegaanada s c khaatum laysku yidhaahdo oo hadda maamul ee iyagu gooni ah samaysteen shirar ayaana dhaqankoodu ay kala yihiin arrintan dad badan waxay qabaan inay dabadheereen karto doorashooyinka puntland maadaama in badan oo ka mid ah eh, xildhibaanada eh, deegaanadaasi laga soo doorto ama eh, hanaanka kala duwan ee siyaasiyiinta deegaankaasiba saameyn ay ku leeyihiin doorashooyinka puntland oo in muddo ay ku dhisan ay ku dhis- eh, marka aan idhaahdo in muddo ah marka la eego puntland ay ku dhisneed eh, nidaamkaasi eh, maamulada eh, go- goboladaasi eh, wadajirka ah ee wax isku darsada haddaba waxaa qadka ku jira xildhibaan hore eh, cabdi bare jibriil oo si dhow ula socdo arrimaha ee puntland ka taagan iyo eh, go-aankii maxkamadda eh, dastuuriga ee puntland maanta ay eh, markaasi ku laashay halkii sanee dhiiriga ay meel marsadeen golaha wakiilada puntland xildhibaana soo dhawow intaanu u gudagelin eh, arrinta la xidhiidha eh, sida laga yeelayo eh, arrinta eh, xildhibaanada laga soo doorto eh, deegaanada eh, s c khaatum laisku yidhaahdo oo hadda maamul gooni sameysteen iyo sidai u saameyn karto doorashooyinka puntland ka dhacaya marka hore bal aragtidaada ku aadan ee go-aankii maxkamadda dastuuriga maanta ay ka qaadatay halka sanee dheeriga ee golaha wakiilada puntland meel marsadeen
aad baad umahadsan tihiin waa waa runtii waa idinka mahad celinayaa inaad xaqiiqda dhabta ah aad aragtaan go-aankaas baarlamaanku uu meel marsay runtii wuxuu awalba marka hore wuxuu ahaa baarlamaan sharci darra ah sideedana soomaaliya waxa waxaa qaribtay sharciga haddaan lagu dha- lagu dhaqmin oo sharciga aan la ilaalin ee waddanku fawdu isu bedelaya marka baarlamaanka puntland ama konfeer federaal ha ahaado qodob dastuuriya oo u masaabaxaya inay ayagu maaragtay muddo kororsi sameeyaan ma ahan sharcina uma lahan Een, saddex wiil waayo waktigoodii ugu harsan tahay oo koob iyo- ee, koob iyo soddonka bishan december ay u ekayd inay yidhaahdaan hal sanaanu ku darsanaynaa muddo kororsi ah oo aan ku darsanaynaa waxay baalmarsan tahay ee, sharciga puntland iyo iyo nidaamkii lagu dhisay iyo awood qaybsigii lagu heshiiyey ku dhisan tahay marka maxkamadda dastuurigana aad baan uga mahadcelinayaa Een, haddii la samayn lahaa federaalkana maxkamadda dastuuriga waxa maanta federaalka taagan iyo isqabqabsigu maanta ma dhaceen puntland waxa maanta badbaadiyey waxa weeye maxkamadii dastuuriga dib loogu noqday ayadaa sharcii dib akrida markii gariqayaanka guuri ee puntland warqada qoray oo qodobeeyey una gudbiyey maxkamadda dastuuriga haddee waad aragteen warqadaha yani qodobada baarlamaanku ayna awood u lahayn inay ku darsadaan iyo qodobada isimadu ayna awood ugu lahayn inay yidhaahdaan waa idinku darnay marka sidaa darteed eh, sharciga haddaan lagu dhaqmin oo sharciga aan la ilaalin wax badan baa khaldamaya marka maxkamadda dastuuriga aad iyo aad ba u mahadsanta waa gartay ee, ma la oran karaa ee, go-aankan maxkamadda dastuuriga ay soo saartay ee, waa mid u hiilinaya ee, go-aankii hore madaxweynaha puntland uu usoo saaray ee la xidhiidha doorashooyinka puntland taasi bedelkeedana ee, golaha wakiilada puntland ee, go-aankoodii meesha ee, saas kaga saaraya
maya sharcigana wuxuu u hiliyey puntland oo dhan buu u hiliyey madaxweynaha uma hilin shacabka puntland oo dhan buu u hilinayay maxaa
waayahay xildhibaan cabdi bare jibriil oo markaasi qadka taleefonka alad whatsappka si toosa nagala qeybgalaya barnaamijka ayuu ahaa waanu cudur daaraynaa isaga oo sidoo kale nala falanqeynaya xaaladda taagan ee la xidhiidha arrimaha ee doorashooyinka puntland iyo go-aankii maanta kasoo baxay ee maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland kuwaasi oo daarnaa arrimaha doorashooyinka puntland sida ay xukuumadda iyo weliba ee, golaha wakiiladu ay isugu mandhaafeen ee, marka la eego ee, qaraarkii ay golaha wakiiladu ay meel mariyeen ee halka sano ah iyo xukuumadda ee, doorashooyinka ay iclaamisay Ee, waxaan rajaynayaa markaasi in ee, xildhibaan cabdi barre uu ee, mar- nagu soo biiri doono mar kale uuna maqlo xildhibaan bal haddii aad namaqasho kusii soco ee, sida aad maqlaysay ee, ama sidaad hore u sheegtaba ee, go-aankan ee kasoo baxay ee, maxkamadda ee, sare ee puntland ee, su-aasheenu waxay ahayd miyaa la oran karaa waxay ugu helisay madaxtooyadu
maya maya uma hilina waxay u hilisay go-aanku shar maxkamaddu waxay u hilisay shacabka reer puntland oo dhan bay u hilisay waana waana waxa ay sameeyaan baarlamaanku ay adeegsadeen waa wax ka soo horjeeda sharciga puntland u degsan iyo nidaamkii lagu heshiiyey oo ahaa xilhayntoodu inay tahay afar iyo shan sano inay tahay Een, horey baa looga diiday madaxweynaha xataa inuu lagu eedeynayo muddo kororsigu rabaa marka haddii mar lagu eedeynayay haddee baarlamaankii hadday yidhahdaan shaati la-eg baan tashanay oo hal saab ay og yihiin inayna soo noqonayn waxyaabaha ay ugu tabsadeen waxaa ka mid ah inayna boqolkiiba sagaashan iyo shan xildhibaanada jooga inay soo noqoneen bay arkeen sidaasay marka nacfi halkaa uga raadiyeen marka haddee maxkamadda dastuuriga madaxweynena uma helin cid kalena uma helina shacabka puntland iyo sharcigu su yahay raaceen oo qodobaysan waad aragteen sharciga lasoo saaray iyo qodobada dastuuriga loo adeegsaday ma ahan wax u hilinaya madaxweyne daniya waa sharcigii rasmiga ahaa oo dastuurka dastuurka loogu dhaqmeeyey waa gartay marka ee, ma laga yaabaa inay ee, ku dhaqmaan ee, go-aankan maxkamadda dastuuriga kasoo baxay ee guddoonka baarlamaanka
sharcigan waa ku dhaqmayaan maba meel kale maba aadi karaan ba cidlo ka yeeli mayso markee dadba haddaan warqadda dastuuriga maanta aan maxkamaddu soo saari lahayn waxaa ku xigay ma- ilaa berri waxaa kici lahaa kacdoon shacab oo looga soo horjeeda arrintaa dhici lahaa marka suuragal ma noqonayso wax kastoo ay sameeyaan max- go-aanka maxkamadda maxkamadda dastuuriga cidu kama hor imaan karta dee ciddii ka hor timaadaana waa cid aan ixtiraamayn sharciga puntland u yaalla iyo dastuurka aan ixtiraamayn oo dantoodii keliya taayada keliya hal la maqle weeye macnaheedu taa waxay la mid tahay nimanka mucaaradka ah ole lahaa taayada hala maqlo oo shacab ma dhegaysanayno taasoo kale noqonaysaa marka ma filahayo inay gadaal u noqonayaan ama sharci iyo qodob dastuuri oo lagu qabsado inay jebin doonaan ma filahayo marka muxuu ka dhigayaa go-aankan
ee go-aanka wuxuu ka dhigan yahay waa sida go-aanka maxkamaddu u soo saartay haddaan sharciga maxkamadda iyo sharciga dalkooda lagu dhaqmayn Mhm.
iyo qofkan ku dhaqmayn waa qof fo- fowdo u wada marka insha allah waxaan rajaynayaa madaxweynuhu berriya wixii ka dambeeya guddigii khilaafaadka inuu soo magacaabi doono waa gartay waaya Eh, marka kale eh, dhinaca marka laga soo tago eh, waxaan ognahay eh, puntland doorashooyinkeedii eh, nidaamkii hore sidii wax u dhici jireen inaanay haatan eh, sidaasi wax ahayn markaan tusaale usoo qaadano eh, puntland gobolada eh, ay ka yimaadaan xildhibaanada golaha wakiilada ee ee shacabka puntland matalo waxaa ka mid ahaa eh, eh, sool iyo sanaag oo aan hadda ognahay eh, in maamul ay sameysteen qeybo ka mid ah marka miyaa la oran karaa eh, saameyn way isku yeelan kartaa nidaamka eh, halkaasi ka jira ee khaatumo iyo midda eh, garowey doorashadeeda golaha wakiilada dhexeyso
Een, maya sida dadku horta wax u buunbuuninayaan iyo ma ahan sida aad la socotaan horta sool iyo sanaag sool iyo sanaag iyo cayn ilaa hadda waxay ka tirsan tahay een, sharciyan waxay ka tirsan tahay een, maamulka puntland oo dastuurku ku qoran yahay maamulka ku-meel gaarka ah oo la siiyey iyagoo maamulkoodu sidaa yahay ilaa inta la kala baxayo oo la isu imaanayo ama dowladda dhexe aqoonsanayso oo labadaas sana ah waxay kasii mid ahaanayaan awooddii ay puntland ku lahaayeen ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid military ha noqoto ama mid awood qaybsi ha ahaato sidee bay kasii mid noqonayaan labadaas sano oo hadda sharciga u diidaya lama arko maadaama sharcigii weli haddii aan laga saarin oo dastuurkii puntland ay sidii ugu qoran yihiin Laakiin- waagii haddii labadaas sano dhammaato wi- wixii la gaaro ama aqoonsi ah ay helaan dowladda federaalka ah ama ay yir- ama la yidhaahdo shuruudihii maydaan soo bixin oo dowladda federaalka ah aan hoos tegayna ay yidhaahdaan inta ka horeysa labadaas sano waxay kasii mid noqonayaan een, taladii bay wax ku leeyihiin maamulkoodii yara ee ku-meel gaarka ah waa u gaar laakiin sharciga sharciga wuxuu u masaabaxayaa ilaa ay ka baxayaan inay kasii mid noqonayaan maamulkii sidoo- sidoodii ay waxoodii awoodoodii u leeyihiin oo ama tii dhaqaalaha ha ahaato ama military ha ahaato ama awood qaybsiga ha ahaato marka taas wax dhiba looma arko dadku siyaabo kala gedsan bay u fasirtaan Mhm.
marka sharciga sharciga dastuurka isagaa ugu qoranta waa gartay laakiin eh, muddadii ay socotay eh, colaadihii u dhexeeyey somalilan iyo eh, maamulkan ku-meel gaarka ee dowladdu aqoonsatay ee khaatumo eh, waxaan ogeyn in fagaarooyin kala duwan oo madaxweynaha puntland uu ka hadlay uu sheegay inay u aqoonsanayaan maamulkaas oo khaatumo la yidhaahdo marka soo lama oran karo haddii xildhibaano eh, iyaga matalaya ee puntland ay ku jiraan eh, waxa ay meesha ka saareysaa nidaamkii khaatumo eh, maamulka ay ku doonayeen oo maamul iyagu u gooniya inay ku dhistaan
maya ka saari mayso saas ha sheeg ma ka saari mayso yacni haddaba waa loo ogolaaday inay maamulku meel gaara noqdaan yacni dadku waxay isku khaldahayaan horey waxa looga booday iyo muxuu ahaa maamulba horey laga aqoonsaday yacni waxaa laga hadlayaa sharcigii puntland baan weli la fadhiisin oo aan l- l- garyaqaano iyo sharci yaqaano aan ka fadhiisan labadii maamul ay isuma imaan oo weli say u kala baxayaan iyo say wax u kala leeyihiin weli la isagama imaan ilaa inta la isaga imaanaya dee maamulkoodii waa u madax bannaan yihiin laakiin wixii kaloo ay labadaas sano gudahood intay hawshooda ay dhammaystirhayaan maamulkii bay ku leeyihiin xildhibaanadoodii bay ku leeyihiin marka wax dhibaato ah yaan loo arkin yaan si kale loo fahmin Een, cid kastana maamulkooda hadda waa ku taageertay maamulka puntland waa ku taageeray laakiin weli nidaamkii ee wax lagu qaybsanayay oo dastuuriyanka ah aan lagu kala bixin kaas ilaa meesha laga saaro oo laga heshiiyo ka hor intaasay sii ahaanayaan marka een, maamulkooda waa yahay waana loo aqoonsan yahay maamulka inuu saa- saa yahay Wa- waa waa gartay marka eh, sidaan ognahay eh, maalmaha soo aadan magaalada laascaanood waxaa ku shirsan eh, ama la isugu yeeray shir isimo eh, goboladaas kasoo jeeda Eh, shirkaas maxaa laga filan karaa indhaha ayaa lagu wada hayaa eh, siyaabooyin kala duwan baa lagaga falcelinayaa Eh, aragtida siyaasiga maxay tahay shirkaas waxyaabaha laga filanayo
shirkaas waxaa la isaga imaanayaa marka hore isimada isimada s c baa horta shirhaya waxbay meel isla dhigayaan sidii een, wax loo arrimahan hadda taagan sidii looga wada hadli lahaa oo nidaamka dastuurku qabo dee go-aan markay gaaraanna go-aanka ay go-aanka ay gaaraanna wuxuu ku soo baxayaa wuxuu go-aankaasuna ku soo baxayaa een, arrintan hadda aan sheegnay oo ah een, lixdan iyo lixdii in la raaco nidaam wanaagsan buu kusoo baxaya waa la tashi la isaga imaanayo een, labada dhinac isaga imaanaya waaya ma la oran karaa eh, jiritaanka nidaamkooda maamul eh, waxa ay eh, ku jiri kartaa iyaga oo eh, nidaamka puntland eh, iyo midka somalilanba gooni uga baxa oo mm, maamulka ku-meel gaarka ah oo ay dadkaasi dhisteen in ay sii hana qaadaan oo doorashada hadda puntland dhaceysa ay faraha kala baxaan miyaa la oran karaa sidaa
maya sharcigaan u masaabaxayn sharciga dastuurka oo puntland baan u masaabaxayn oo meesha taagan aan u masaabaxayn marka hadii haddii la yidhaahdo waan ka baxaynaa oo waa ka tegaynaa waxba waxba waxba ku darsamayna haddii la yidhaahdo haddee khaladaad badan baa imaanaya muxuu ahaa s c na ma helayso dhaqaalo isku filan iyo awood isku filan ay isku difaacdo ama dhaqaalo ay isku sii xakamayso labadaas sano meel ay ka hesho waa inay heshaa intay xoogaysanayaan marka sharcigaan u masaabaxayn ayana way ogyihiin maamulkuna waa ogyahay marka arrintaasna aad iyo aad baan uga mahad celinaya go-aanka uga mahad celinaya waay waxaan u fahmay in aad ula jeedo inay ku qasbiyiin inay eh, maamulkan eh, puntland ama nidaamka eh, shanta sane ee soo aadan dhismaya ay xubnaha xubnihii ay hore ugu lahaayeen inay qayb ay kaga sii naqdaan
inay qayb ka sii noqdaan ayagoo maamulkooda wata qayb ahaan kaga sii noqdaan inta dastuurka la habaynayo oo la kala saarayo oo eh, sida sida wax loo noqonayo go-aan lagu kala gaarayo waa garta marka eh, ugu dambeyn puntland waxay gelaysaa doorasho siyaasiyiin ayaa magaalada garowe kusii qulqulaya Eh, xaaladda guud ee taagan markaad eegto eh, nin siyaasi oo si dhow ula socda arrimaha guud ee dalka tahay hal iyo laba maxaa ku talinaysaa
waxaan ku talinayaa keliya wax kale ku talin maayo maamulka halkaa ka jira iyo doorashooyinka soo socda inuu si wanaagsan oo dimuqraadiyadda u dhaco oo wanaagsan u dhaco oo la isku ogyahay oo aan ciduna cid afduubin sidii nidaamku ha u dhacdo sidii madaxweynuhu wax usoo usoo saari jiray us- loo soo saaro arrintaas baan ku talinayaa inaan meesha buuq iyo qalalaase aan laga furin intii buuq iyo qalalaase laga furi karay waa laga furay intii dhibaata ka imaan kartay dhibaato waa laga furay marka midaasaan rabaa inaan uga- inaan uga digo inaan qas dambe iyo qalalaase dambe inaan la keenin taasaan uga digayaa waayahay aadaa kuuga mahad celinayaa xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayuu ahaa oo caawa barnaamijkii kala qaybgalayay sidaad maqlayseen waxaaynu ka xog wareysaneynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee puntland weli wareegaya wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdishona wadan kala socotaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagow badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kama ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalba oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay ee dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cuni weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtee hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dolar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xad miiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somaliland aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadaynay culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiyaano iyo xamar weyne
salaamaad kulle aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaas sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori beello sori sawir iyo tabeele subarsayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subarsayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan subarsayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bo indian ocean design waa shaqaalo ka sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandisan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eber lix hal toddobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eber lix hal sagaal toddobo eber lix eber shan ama eber lix hal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www.supersansom.so
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad u sii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan mujadda hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megatis weli barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhageysanaysaan qabaha ugu dambeeya ee barnaamijkeenana waanu isla joognaa warar magaalada garowe naga soo gaarayana waxay sheegayaan in caawa ama saacadaha soo aadan baarlamaanka puntland ay qorsheynayaan in xilka ay ka qaadaan madaxweynaha puntland siciida cabdullaahi deni iyo maxkamadda dastuuriga oo kadib markii maxkamadda dastuuriga maanta warkaas ay soo saartay ay ku laashay go-aankii muddada halka sane ee dheeriga ay ku darsadeen golaha wakiilada puntland wararkeena xiga ayaad kaga boga doontaan macluumaadka kasoo kordha arrimaha doorashooyinka puntland hase yeeshee madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor oo maanta booqday xarun loo aasteeyey in laga dhiso dekeda magaalada hobyo ayaa waxa uu soo saaray awaamir culculus madaxweyne axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa halkaasi hadallo ka jeediyey maruu ka hadlayay ee goobta loo asteeyey in laga dhiso dekeda magaalada hobyo
dhammaan madaxda iyo ganacsatada halka joogta waa salaamantihiin maalin wanaagsan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxay noo tahay maantay maalin kale oo ay gebagabaynayno oo halka aan ku soo bandhigayno go'aammadii iyo heshiisyadii ku saabsanaa maalgashiga dhismaha dekedda hobyo waxaan cabirnay ama aan astaynay ama astaynaynaa amarkeedii iyo bixinaynaa daarashinkeedii dekeddii goobtii loo asteeyey halka aan taagannahay waa meesha ay ka bilaabato calaamadda ka baxsan magaalada ee dekeddii hobyo ee dhismaheeda la bilaabaya meesha aan taagannahay laga bilaabo dhinaca bidixda naga xigta ee koonfure laba iyo toban kilomitir oo u degta shan kilomitir waa dekedda dhulka loo asteeyey ciddii ku jirta cidda ku jirta cabir ka samaysay dhisme ka samaysay laga bilaabo maantay waa ka mamnuuc waana ka baxaysaa cid loo golyahana ma jirto oon dekedda ahayn halkan waxaa taagan guddigii ganacsatada ee dhismaha ama maalgashiga dhismaha dekedda hobyo loo xilsaaray laga bilaabo saacaddan ku wareega laba iyo toban kilomitir oo shan kilomitir u degta dhammaan hay-adaha amniga waxaad amar ku qabtaan inaad ilaalisaan dhowrtaan ciddii soo gasha ama ku xadgudubtana sharciga lala tigsado ma jirto hanti hore looga sameeyey iyo dhismo hore looga sameeyey oo laga bilaabo saacadda sharciga guddiga sharafta leh ganacsatada sharafta leh ku wareega dhulkaas mar kale waxaan leenahay waxaad wakiil ka tihiin maalgashiga dekeda hobyo reer galmudug soomaali iyo ajnabi ciddaan khatar ku ahayn siyaasadaha iyo amniga dalka ma u furanta adinkaana mas-uuliyaddaad qaaday meeyarka degmada hobyo iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka degmada waxaa xil idinka saaran yahay inaad kala shaqaysaan hay-adaha amniga oo dhowrtaan amarka iyo heshiiska iyo sida ay loo asteeyey dhulka degeda waxaa sidoo kale soo samayn doontaa jidadka iyo xuduudaha xiriirka la leh dekedda go'aamo qoraal aan ka soo saari doonaa ayadana siday tahay ayaa lagu dhaqmaya haddii laa yidhahdo waxaa sidoo kale deg- deegaan ka reeban dekeddii hore ee la isticmaali jiray oo xagga istiraatiijiyada iyo sbaceka dekedda aan u rabno darteed aan uga soo baxnay inay dad degaan waa dekeddii hore wixii dowladdu ugu tala gashay ayaa lagu qabanayaa oo ay noqonaysaa cid degaysa ama cabiro karta ama imaan karta ma jirto meeyarka iyo maamulka degmaduna amarkaasay qabaan iyo hay-adaha amniga hawl wanaagsan shaqo wanaagsan guul baan isu horjeedinaynaa oo isu hambalyeynaynaa meelaan joognaba laga bilaabo saacaddaas guddiga ganacsatada sharafta leh oo guddoomiye u yahay guddoomiye cabdi cali waxaad u fasaxan tihiin haysatiin amarkii iyo bermishinkii dowladda galmudug ee lagu asteeyey dhulkaas shaqadiina hore u bilaaba sidaa ugu tala gasheen allah idin guuleeyo allah lawada guuleeyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan rajaynaynaa dekedii hobiyo ugu adeegta galmudug
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho iyada la socodsiinaya nabadgelyo